bsm اllahi الرaxman الraxim alxamdu لilaahi rabi اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu عalى rasuuli اllah slى اllahu عalayhi wعalى alihi وصaxbihi wslm allahuma wafiqna min alaqwaali wاlacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa darsigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo sideed ee suuratu huod allah waxau ihi subxaanah waama aladiina suciduu fafi ljannati khaalidiina fiiha maa daamat asamaawaatu waalardu ila maa shaaa rabuk caطaءa gayra majduud allah waxau ihi subxaanah waama aladiina kuwii miyaa suciduu la liibaaniyey ama la guuleeyey ee guusha gaadhay fa fi ljanna jannada dhexdeeda ayay ku sugan yihiin markaa suciduu la liibaanay waa majhuulka qiraa'ada waa riwaayada xafsada waxaa kaloo la akhriyey saciduu kuwa liibaanay ama guulaysto musamo ah fa fi ljanna jannada ayay kuwaasi ku sugan yihiin khaalidiina xaala ay ku waarayaan fiiha jannada dhexdeeda maa daamat asamaawaatu samooyinku intay jiraan iyo walardu arladu sidaynu xalay soo tilmaanay waa cibaara can ita'biid macnaha weligood bay ku jirayaan ilaa maa shaaa rabbuk rabbigaa wuxuu doono mooyaane ama cidda uu rabbigaa doono mooyaane caطaa'an gayra majduud ay ucطuu waxa la siiyey caطaa'an siin baa la siiyey siintaasoo gayra majduudin aan laga jarayn oo mid la goynayo gayrkeed ah alla waxau ihi falaa taku ha ahaanin nebi muxamedow fii miryatin shaki ha kaga sugnaanin mimaa yacbudu ay min butlaani maa shay baadilnimadiisa ha ka shakiin kaasoo yacbudu ay caabudayaan haa-ulaa'i kuwa mushrikiintii ay caabudayaan maa yacbuduuna ma caabudayaan ilaa kamaa yacbudu siday u caabudi jireen mooyaane aabbaa'uhum aabbayaashood min qablu hore siday aabbayaashoodba u cibaadaysan jireen ee shirkiga u samayn jireen unbay iyaguna u samaynayaan wainnaa annagu ayaa alla u yidhi lamuwafuuhum waanu u oofin doonaa oo waa u dhammaystiri doonaa iyaga nasiibahum nasiibkooda iyo qeybta ay ku leeyihiin cadaabka waa u oofinaynaa hayra manquusin xaal uu yahay nasiibkaasi mid aan laga naaqusinayn oo loo yacni dhammaystirayo ama nasiibahum min addunya na waa lagu fasiray yacni nasiibkay adduunyada ku lahaayeenee loo qoray way ka qaadayaanoo waa dhammaysanayaan hayra manquusin xaal uu yahay mid aan laga nuqsaaminayn nasiibkaasi alla waxau ihi walaqad aataynaa wallaahi laqad aataynaa waxaanu siinay muusa nebi muuse waxaanu siinay alkitaaba kitaabkii towraad ahaa baanu siinay oo fakhtulifa dabeed waa laysku khilaafay fiihi kitaabkii towraad dhexdiisa walowlaa kalimatun kelmadi haddaanay jiri lahayn kelmaddaasoo sabaqad hormartay oo min rabbika rabbigaa xaggiisa ka hormartay oo ah in xisaabta iyo abaalmarinta aakhire loogu dibdhigo kelmaddaa hore saabiqii haddaanay jiri lahayn laqudiya waa la kala xukumi lahaa baynahum dhexdooda arrinka waa loo dhammayn lahaa oo wixii gaalo ana dee waa la dabargoyn lahaa oo waa la halaagi lahaa wixii mu'miniin muwaxidiinana waa la badbaadin lahaa laakiin waxaa dib loogu dhigayaa dee kelmaddaa saabiqee hormartay oo ah in aakhire dib loogu dhigo alla waxau idhi wa innahum iyagu nimankan ahlulkitaabka ihi la fii shakin shaki ayay kaga sugan yihiin minhu ay min atawraa kitaabka towraadda ay ka shakisan yihiin shakigaasoo muriibin shaki kale kusii dhex ridaya ama wa innahum mushrikiintan quraysheed ee nebi moxamed loo soo diray la fii shakin macnaha nebiga dhexdooda laga soo saaray ummadoo dhan buu mursal u ahaaye wa innahum gaaladan quraysheed la fii shakin shaki dhexdii bay ku sugan yihiin oo minhu ay min alqur'aan qur-aanka xaggiisa ayaa ay shaki kaga sugan yihiin shakigaasoo muriibin shaki kale kusii dhex ridaya ay muuqicin fi riiba markaa marna damiirka waxaa loo celinayaa ahlulkitaabka oo markaa damiirka ka laga shakisan yahayna kitaabka towraad buu noqonayaa marna damiirka wa inahumta mushrikuu quraysh baa loo celinayaa minhu damiirka oo ka laga shakisan yahayna qur-aankaa loo celinaya labadaba waa lagu fasiray allah waxaa uhi waina kulan mid wal oo min alumami almukhtalifa ama waina kula alkhalaa'iqi khalaa'iqda oo dhan lamaa ay lamaa yuufuuhaa acmaashooda abaalkeedii looma oofin layuwafiyanahum lawallaahi yayuwafiyannahum wuu u oofin doonaa oo waa u oofin doonaa rabbuka rabbiga acmaalahum camaladooda yacnii abaalkii ka ratimaayey waa loo oofin doonaa maalinan maanta ahayn marka waxaynu imika maray wa ina kullan lamaa inay jaasimo tahay ficilkana loo soo qadarayo oo lamaa yuufuuhaa looma oofin acmaashooda layuwafiyannahum rabbuka acmaalahum waase loo oofin doonaa oo rabbigaa acmaashooda waa u oofin doonaa nin walba wuxuu mutay ayaa la marin doonaa tafsiirka kalena waxa weeye ficil kale inaan banaanka laga keenin ee lamaada jaasimada ah layuwafiyannahumta uun lagu sallido oo waina kullan mid wal oo umamkan iskhilaafsan ka midihi lamaa layuwafiyannahum umuu oofin rabbuka rabbiga acmaalahum camaladoodii oo lamaadii weli waa jaazimo laakiin ficil baynaan banaanka ka keenine yuwafiyannahum tun baynu ka anfinay marka waana lamaadii nafyigeedu uu ahaa mutawaqacu hubuut wax sugnaanshaheeda la rajaynayo oo macnaha weli umuu oofin wuuse u oofin doonaa dee weeyaan tawaqucu hubuutku waa wax hubuudkiisa ama sugnaanshihiisa la rajaynayo laakiinse imika xaaliyan la anfiyayoon dhicin amase lamaada lamaana waa la akhriyee sile iyo tawkiid ka dhigo waxbaha ka macnaynba oo liyuwafiyannahumta toos waxa weeyaan macnaha jumlada isugu xidh waina kullan iyo layuwafiyannahum oo waxaad tidhaahdaa markaana waina kullan mid wal oo umamkan ishaysta ee iskhilaafay ka mid ah lamaa ama lamaa layuwafiyannahum walee wuu u oofinoo wuu u oofin rabbuka rabbigaa acmaalahum camaladooda abaalmarintii ka dhalanaysay waa u oofin doonaa alleh markaa lamaa ama lamaaba akhri oo maynaan macnayna sile ama tawkiid baynu ka dhignay waxaynu isku xidhno waina kullan layuwafiyannahum rabbuka mid wal oo umamkaa ka mida rabbigaa camalkooda waa u oofin doonaa waayo inahu rabbiga bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan khabiirun kii gun og weeyi ee hoosu og xogtooda iyo xaqiiqadooda hoose allah waxau uhi fastaqim toosnow nebi muxamedow kamaa umirta sida lagu amray u toosnow maaha adigu sidaa doonto maaha hawadaada waa kamaa umirta sida lagu faray u toosnow waman cidina ha toosnaato taaba toobad keentay macaka adiga la jirkaaga cidda toobad keentee ku raacdayna ha toosnaato oo walaa tadqaw ha xadgudbina oo dabarka ha goosanina shariicadu halkay idiin xadaysayna ha ka tallaabsanina waayo innahu ilaahay bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirunkii arkayo og weeyi allah waxau ihi walaa tarkanuu ha u iilanina ila aladiina kuwii xaggooda ha u iilanina dalamuu dulmiga falay kuwan waxa weeyaan dulmiga falee gaaloobay ee shirkiga ku dulmiyey ina shirka la dulmun cadiim gaaladaa ha u iilaninoo waxamoodina ha adeecina ha raalligelinina ha jeclaanina oo fatamasakum nnaaru haddii aad markaa u iilataan waa jawaabkiiya fatamasakum dee kolkaa ay idin taabato annaaru naari ay idin taabato ha u iilanina gaalo si aan naari idiin taaban wamaa lakum idiinmana sugnaanin haddaad gaalo u iilataan min duuni illaahi ilaahay sokadii min wliyaa kuwa arrinkiina tawaliyo oo wax idiin qabto oo idin difaaca oo idin caawiyaa idiinma sugnaanin uma laa tunsaruuna dabeed laydiin gargaari maayo haddaad gaala u iilataan alla waxau ihi wa aqimi salaa wa aqim oog nebi muxamedow ummaddiisuna waa ku raacsantao dee waa kaga dayanayaan waayo amarka qofka hogaanka ama hormoodka la siiyo cidda u xukumaana dee waa ku raacsan tahay oo way qaadanayaan wa aqim oog nebi allow assalaata salaada oog tarafay nahaari maalinta labadeeda dacal ama labadeeda dhinac salaada ka oog oo darafka hore waa salaadii subaxo waa gelinka hore darafka dambana waa salaadii duhur iyo salaadii casaro waa xaggii gelinka dambe bacda zawaal wazulafan saacadana oog salaada saacadahaasoo min alleyl habeenkii ka mid ah waa salaadii maqrib iyo salaadii cishaa'i waayo ina alxasanaati wanaagyadu oo salaadu ugu horaysaa yudhibna way zuuliyaan oo waa tagsiiyaan ama waa baabi'iyaan asayi'aati xumaanaha waayo wanaagyadu xumaanaha way masaxaan oo waa maydhaan alla waxau idhi daalika arrinkaas oo salaadaa in la ooga ah dikraa waana weeye lidaakiriina kuwa waansamaya u sugnaatay wasbir sabir nebi muxamedow waayo fa ina allah ilaahay laa yudiicu ma dayaco ajra almuxsiniina kuwa samafala ee camalkooda iyo cibaadadoodana hagaajiya dhaqankooda iyo akhlaaqday dadka kula dhaqmayaanna hagaajiya kuwa ilaahay abaalkooda ma dayaco haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay masiira alfariiqeyn dadkii horta waa laba qaybooduun mu'minuun iyo kaafiruun waxa weeyaan kuwa mu'miniina iyo kuwa gaalo ah oo mu'miniintu iyaga cusaadooda iyo waxa weeyaan kuwooda mukhlisiinta aba dee ahluliimaan bay isku yihiin qeybta kalena waa gaalo ilaahay markaa waxa uu tilmaamay labada qoloba labada meelood ay kala marayaan oo casharkii xalay waxaynu ku soo maray kuwa guuldaraystee ashqiyadu naarta jahanami inay hoy iyo hanti u tahay ciyaadan billaah oy halkaa ku waarayaan darsigeennan caawana aayadda ugu horreysa alla wuxuu ku tilmaamay masiirka iyo meesha ay marayaan assucadaa kuwa guulaystay waa kuwa mu'miniinta ah ee ilaahay towxiidkiisa ku toosan ee sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam ku socda ee hadyigii nebi moxamed lagu soo dejiyey ku hanoonay ee aan ka habaabin kuwaa sucadada ah masiirkooda iyo meesha ay gelayaan waa fa filjanna waa jannada inay galaan khaalidiina fiiha maa daamat isamaawaatu waalard waanay ku waarayaan inta cirarka iyo dhulalku ay jiraan waxaynu xalay soo tilmaannay qur-aanku dee wuxuu ku soo degay bilisaanin carabiyin mubiin luqo carbeed oo cad oo fasiixa asaaliibta luqada carbeedna waxaa ka mid ah shayga marka la doonaya in la tilmaamo inuu daa'im yaho uu joogto yahay ayaa la yidhaahdaa haada daa'imun dawaama asamaawaati waalard kani waa daa'im sida cirka iyo dhulku ay daa'im u yihiin marka waxaa looga jeedaa waa weligii abadi maa daamat isamaawaat waalard ilaahay waxa uu raaciyey ilaa maa shaaa rabbuk sidii aayaddii xalay ilaahay waxa rabbigaa wuxuu doono mooyaane maa haddii lagu daayo ama manba haddii lagu awilo oo ilaa man shaaa rabbuk waxa markaa isweydiin leh xalay waxaynu kusoo fasiray istitnaha ilaa maa shaaa rabbuk dee cusaatu lmuwaxidiin muwaxidiintii cusaadda ahayd ee waxa weeyaan naarta iyaga laga soo saarayey ayaynu ku awille oo waxaynu nidhi waa ku waarayaan gaalada naarta gashay ilaa cusaada muwaxidiintoon iyagu ku waarayn oo laga soo saari doono mooyaane istinaha iyagaynu markaa ku ridnay laakiin halkan ilaa maa shaaa rabbuk madad baa jira jannada laga saarayo maxaa laga soo reebayaa oo laga istinoonaya aqwaal badan baa ku jira laakiin qowlka ugu raajixsan ee ugu xooga badan waa ka ibnu kathiir tafsiirkiisa uu ku tilmaamay oo waxau ihi ibnu kathiir calayhi raxmat ullah ilaa maa shaaa allah macna alistihnaai haahunaa ana dawaamahum fima hum fiihi min annaciim laysa amran waajiban bidaatih bal huwa mawkuulun ilaa mashii'ati اllahi tacaala falahu lminnatu calayhim daa'ima wuxuu sheekhuu yidhi macnaha istinaha aayaddan ku jira ilaa maa shaaa rabbuk rabbigaa wuxuu doono mooyaane istinahani waxa weeyi in dawaamka ay ku daa'imayaan nicmooyinka iyo barwaaqada ay ku sugan yihiin daa'imidda ay ku daa'imayaan maaha arin waajib u ah isagu daatadiis iyo isahaantiisa laysa waajiban bidaatihi inay jannada ku daa'imaan oy ku waaraan wax sidiisa isaga waajibaya ma aha laakiinse waxaa arrintaa loo tala saarto ay u noqonaysaa ilaahay tabaaraka wa tacaala doonistiisa oo doonista alla uu doono ayay ku daa'imayaan ee ma iskood isagama daa'imayaan falahu lminnatu calayhim daa'ima markaa mar walba si joogto ah ilaahay baa gallad iyo nicmo iyo waxa weeyaan abaal joogto ah korkooda ku leh macnuhu markaa waxa weeye ilaahay waa doonay inay ku daa'imaan oo jannada way daa'imayaan waanu doonay rabbi laakiin waxaa layna dareensiinayaa ilaa maa shaaa rabbuk inaanay iyagu iskood iskaga daa'imayna doonista alle ay ku daa'imayaan waayo dee maa shaaa allahu kaana wamaa lam yasha lam yakun markaa sheekhu waxa uu yihi dawaamka ay daa'imayaan iskii uma waajibayo laakiin wuxuu ku xidhan yahay ilaahay doonistiisa allana waa doonay tabaaraka wa tacaala oo waa daa'imayaan sida nusuusta kaleba ay tilmaantay ee aynu sheegi doono walihaada yulhamuuna atasbiixa wataxmiida kamaa yulhamuuna anafas ibnu kaiir hadalka isagoo sii wata waxa uu yidhi sidaa darteed ayaa waxaa loogu ilhaaminayaa tasbiixda iyo taxmiidda subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim sida neefsiga iyo nafaska loogu ilhaaminayo ayay tasbiixda iyo taxmiiddu u tahay oo loogu ilhaaminaya xasanulbasri iyo daxaagna waxay yidhaahdeen ilaa maa shaaa rabbuk hiya fii xaqi cusaati lmuwaxidiin aladiina kaanuu fi nnaari uma ukhrijuu minha sidii aayaddii hore ilaa maa shaaa rabbuka istinahani wuxuu ku socdaa muwaxidiinta cusaadoodii naarta galay ee dabeed laga soo saaray oo siduu ugu dhacayaa wuxuu ugu dhacayaa dee khaalidiina fiiha ilaa maa shaaa rabbuka oo intay naarta ku jireen kumay waarin dee ila naarta mudday naarta ku jireen oo jannada ay ka maqnaayeen marka waxaa la tilmaamayaa mu'miniintii dhammaantood inaanay halkan ku wada waarayn awqaadooda oo dhan ee ay jiraan qaar naarta soo maraya dabeed ku dambayn doona jannada marka kuwa naarta soo maraya waa cusaatulmuwaxidiine dee waxaa jira wakhti aanay daa'im ku ahayn jannada oy ka baxsan yihiin marka ilaa maa shaaa rabbuk cusaatulmuwaxidiin ayaa looga jeedaabaa xasanulbasri iyo daxaag ba ay yidhaahdeen marka qowlkaa marka la qaatana labada aayadoodba sucadada iyo ashqiyadaba istinuhu wuxuu ku socdaa cusaatulmuwaxidiin waxa uu yihi ibnu kaiir calayhi raxmat ullah dabeed ilaahay waxa uu ka daba keenay ilaa maa shaaa rabbuk uma caqaba dalika biqowlih caطaa'an gayra majduud ay hayra maqtuuc wuxuu ka daba keenay ilaa maa shaaa rabbuk caطaa'an gayra majduud qaala bnu cabaas wa mujaahid wa abulcaaliya wagayru waaxid waxaa cabdilaahi bnu cabaas iyo mujaahid ibnu jabr almaki iyo abulcaaliyat alriyaaxi iyo in badanoo culimmada mufasiriinta ka mid ihi waxay yidhaahdeen waxaa looga daba keenay ilaa maa shaaa rabuka caطaءa gayra majduud lianlaa yatawahama mutawahimu bacda dikrihi اlmashiica ana hama inqiطaaca aw labsan aw shaya si aanu qof u moodin markii mashiicada lagu xidhay dabadeed ilan waxaa la yidhi way ku waarayaan ilaa maa shaaa rabuk rabbigaa wuxuu doono mooyaane marka waxaa looga dalooga daba keenay caطaءa gayra majduud si aanu qof u moodin mashiicadan la sheegay dabadeed in nicmadani ay kala go-ayso ama ishkaal iyo medmadow mas'alada aanu dadka uga gelin bal khutima lahu bidawaam wa cadami alinqiaac waxaa lagu khatimay aayadda joogtayn iyo gu-id la-aan oo cataa'an hayra majduudin macnaheedu waxa weeye waa siin iyo cadiyad aan laga goynayno marna aan laga jarayn marka cataa'an hayra majduudin maxay caddaysay mashiicada inaan looga jeedin in laga jarayo jannada ay marka baxayaan laakiin muraadku inuu yahay waa joogto oo laga jari maayo way daa'imayaane dee mashiicada alluunbay ku xidhan tahay ilaahayna waa doonay inay daa'imaan waxau ihi imaamku isagoo hadalka sii wata kamaa bayana hunaa ana cadaaba ahli nnaari fi nnaar daa'iman marduudun ilaa mashii'atih sida halkanba loogu xusay in cadaabka ahlu naarku ay naarta ku waarayaan uu yahay mid loo celinayo ilaahay mashiicadiisa oo allah doonay inay daa'imaani haddaanu alla doonin may daa'imeen naarta inay ku waaraan wa annahu bicadlihi wa xikmatihi cadabahum ilaahayna cadaaladiisa iyo xikmaddiisuu ku cadaabay sidaa darteed baa alla waxa uu yidhi inna rabbaka facaalun limaa yuriid ahlu naarka arrinkooda markii uu gebagabeeyey rabbigaa waa mid falid badan waxa uu doono laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun lana su-aali maayo rabbi wuxuu sameeyo ee iyagaa la su-aalayaa marka khulaasada hadalkaa ibnu kaiir wuxuu inoo soo khulaaseeyey in muraadka iyo maqsuudku uu yahay ilaa maa shaaa rabbuk dawaamka ay daa'imayaan jannada doonista alle inuu ku xidhan yahay ilaahayna waa doonay waxa uu idhi cataa'an hayra majduudinna waxay sii caddaynaysaa dee inay daa'imayaanun marnaba nicmadan laga jarayn si aanu qofku u moodin in nicmada laga jarayo markii la yidhi ilaa maa shaaa rabbuk waxaa kaloo ku jira aayaadkan altaxdiiru min alikhtilaafi fi lqur'aani kama ikhtalafa qowmu muusa fi tawraa waxaa laynooga digay in qur-aanka laysku khilaafo sidii ay ahlu kitaabku towraad isugu khilaafeen oo waxa macnaha iyo muraadka laga dheeganayaa ama laga fahmayaa waxaa laynoo sheegay nebi muuse kitaabkii la siiyey in laysku khilaafay dee maa bayna mu'minin wa kaafir kuwa rumeeyey iyo kuwa beeniyey ayay dadka u kala baxeen walaqad aataynaa muusa alkitaaba fakhtulifa fiih marka yacnii umamkaa hore xumaantay sameeyeen marka laynoo sheegayo waxay xambaarsan yihiin digis laynooga digayo inaynaan sidoodaa samayn walowlaa kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya baynahum wa inahum la fii shakin minhu muriib ilaahay waxa uu caddeeyo uu yidhi haddaanay jiri lahayn kelmad hore oo hore u hormartay oo ilaahay hore u qoondeeyo o u qadaray haddaanay jiri lahayn deg deg baa loo kala xukumi lahaa oo kuwa mu'miniinta ana waa loo gargaari lahaa kuwa gaalada ana cadaab caajiloo deg degaa lagu soo dejin lahaa kelmaddaa hore maxay tahay jalaaludiin asuyuuti waxa uu soo qadarayaa ay bitaakhiiri alxisaabi waljazaa'i lilkhalaa'iqi ilaa yowmi alqiyaama kelmadda sabaqdee hore waxa weeye ee hore martay in xisaabta iyo jazaha waa abaalmarinta eh dadka aakhiro loogu dibdhigo maalinta qiyaamaha oo maalintaa nin walba abaalkiisa loo oofiyo wa inahum la fii shakin minhu muriib labadaba waa loo celin karaa oo ahlu kitaabku towraad waa ka shakisan yihiin ama gaalada quraysheed qur-aanka shaki bay kaga sugan yihiin dabeed alla waxa uu tilmaamay mid kastaoo umamkaa iskhilaafay ka mid ah in ilaahay acmaashooda u oofin doono oo nin walba wuxuu mutay la marin doono innahu bimaa yacmaluuna khabiir ilaahayna wax alla waxay samaynayaan waa mid gun og oo xog ogaal hoose u ah oon wax ka qarsooni aanu jirin dabeed waxaa la tilmaamo aayaadkan ku sugan amru nabiyi sala allahu calayhi wasalama waalmu'miniina bilistiqaamati wa cadami aطugyaan wa iqaamati asalaati waasabri calayha waxa aayaadkan ku sugan in nabiga sala allahu calayhi wasalam la amray inuu toosnaado sidii loo faray uu toosnaado cidda rumaysana ay toosnaato oo aanay xadgudbin waayo ilaahay waxay samaynayaan waa arkaya aayaddani waa aayad cajo badan aada iyo aadna u cabsi badan fiiha amrun wa nahyun wa wacdun wa waciidun afartaa arrin bay aayaddani xambaarsantay waxaa ugu horeeya amrun amar nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo inta rumayse la siinayo oo allah waxa uu yidhi fastaqim kamaa umirta waman taaba macak nebi allow toosnow oo sida lagu faray u toosnow ma aha sidaad adigu doonto inta ku rumaysee ku raacdayna ha toosnaadaan waa amar nahyi baa loo soo jeediyey wax loo diidayo laga reebayo walaa tatqaw hana xadgudbina oo tuqyaanku waa mujaawasat lxad in la xadgudbo oo xadkii shareecada laga tallaabsado tuqyaankuna waxa uu noqdaa imaa biifraatin aw tafriid imaa wixii lagu amray inaad adigu baradhaafisood xadgudubto waxaan alla ku saar inaad isa saarto waa xadgudub iyo tuqyaan waayo shareicada shay walba halka ay dhigtay ha dhaafina ku dhaqan haddaad ka badbadiso dee waa tuqyaan waxaa kaloo xadguduba waxa weeyaan altafriid gaboodfalka iyo gaabinta oo halkii shareicadu shayga dhigtay inaad ka gaabiso onad gaadhsiin waa xadgudub labada darafba waa laynoo diiday alifraadu watafriid walaa tatqaw inahu bimaa tacmaluuna basiir waa wacdun wa waciidun waa goodi iyo ballanqaad ilaahay waxaad samaynaysaan wuu arkayaa ballanqaad baa ku jiro oo istiqaamada laydin faray haddaad la timaadaan ilaahay waa idin arkaya oo uu idin abaalmarin abaalmarin wanaagsan ballanqaad wanaagsan oo lagu dhiirrado weeyi dhinac kale waa ka goodi iyo hanjabaad iyo waciido innahu bimaa tacmaluuna basiir haddaad istiqaamo la iman weydaan oo tuqyaanka iyo xadgudubka aada gashaan ilaahay waa idin arkaya oo waa idinku cadaabi haadihi alaaya sida abubakr jaabir aljazaa'iri nahrulkhayrka hoose uu ku tilmaamayo cabdilaahi bnu cabaas waxa uu yidhi maa nazla cala اnabiyi salى اllahu alayhi wasalam aayat kanat ashaqa walaa ashadda min hadihi اlaaya nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam kumay soo degin aayad kaga cabsi iyo culays badan aayaddan alla ku yidhi fastaqim kamaa umirta culayska waxa keenayaana waxa weeyi waxaa la yidhi fastaqim kamaa umirta ikhtiyaar lama siin sida lagu faray u toosnow laa calaa xasabi alhawa maaha sidaad adigu doontiyo hawadaada laakiin waa calaa xasabi alamri waannahyi adiga oo ku salaynaya toosnaantaada waxa lagu faray oo samaynaya iyo waxa laguu diiday oo ka tegaya iyo xuduudda shariicada oon ka tallaabsanayn ku toosnow marka fastaqim kamaa umirta waa amar culus sidaa darteed ayaa abubakrin asidiiq markuu nebiga ku yidhi yaa rasuula allah asraca ilayka shaybu ciradii waa kugu soo degdegtay waxa uu nebigu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam shayabatnii huudun wa akhawaatuhaa qabla almashiib waxay iga ciraysiiso ciradaad arkaysa iga soo saartay suuratu huud iyo walaalaheeda ay isku midka yihiin ee arrimaha culculus ka warramaaya waa suwarka ahwaasha qiyaamada ka warramaya ee suuratu lwaaqica iyo cama yatasaa'aluun ida shamsu kuwirad iyo waxa weeyaan suwarka la midka ah marka nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamay huud iyo suwarka la midka ihi inay cirada ka soo saareen waayo warwarka iyo cabsida iyo walbahaarku waa waxyaabaha cirada soo dedejiya waxa uu ihi markaa shayabatnii huudun wa akhawaatuha qabla almashiib ibnulqayimna waxau yihi calayhi raxmat ullah aladii shayaba anabiya sala allahu calayhi wasalama min suurati huud huwa qowluhu tacaala fastaqim kamaa umirta wuxuu yidhi halka nebiga kaga ciraysiisay ee suuradda huud ku sugani waa hadalku allaah yidhi fastaqim kamaa umirta nebi maxamedow u toosnow sida lagu faray ee lagu amray idan alistiqaama calaa diin illaahi caza wajal calaa xasabi alamri waannahyi in ilaahay diintiisa loogu toosnaado sida lagu faray ee waxa weeyaan iyo waxa lagaa reebay inaad ka fogaato adoo awaamirta iyo nawaahida ku salaynaya inaad si dhaba ugu toosnaataa waa arrin aada iyo aada muhiim u ah oo aan fududay diintu hawe ma aha iyo shaar la xidhanayo kolna waxa weeyaan la yska saarayo diintu ma aha miqyaas inaad adigu naftaada iyo rabitaankaaga ku salayso kolba xagga aad u soconayso iyo si aad ugu dhaqmayso diintu waa sharci ilaahay soo dejiyey oo muxatamoo laynagu waajibiyey sidiisa in loogu socdo rasuulkana sala allahu calayhi wasalam saxaabigii sufyaan ibnu cabdillaahi athaqafi markuu ku yidhi yaa rasuula allah qul lii fi lislaami qowlan laa as'alu canhu axadan hayrak rasuulkii allow waxaad islaamka iiga sheegtaa hadal igu filan oo adiga dabadaa cid kale aanan weydiin qaala qul aamantu billaahi uma istaqim waxa uu ku yidhi waxaad tidhaahdaa allaah baan rumeeyey dabeed ku toosnow oo bidix iyo midig midna ha uga baydhin idan haadihi alistiqaama in diinta si dhaba loogu dhaqmo waa arrin muhiim ah oynu odhan karo diinta yacni sifaadkeedii iyo umuurteedii oo dhan waxay isugu imanaysaa lafdiga istiqaamada waxaa waajib ah inaad ka digtoonaato sidaa doonta inaad yeesho oo wixii naftaada iyo hawadaada ku yar habboonna walow diinba ha ahaadee aada ku camal fasho wixii kaa yar hor yimaadee kugu cuslaadana aada isaga baydho oo aada gacan bidixayso waayo markaa hawa raac baa tahay ee hanuun raac ma tihid hanuunki iyo hawaduna meel ma wada galaan laabudda min itibaaci alhudaa wa mujaanabati alhawa waxaa laga maarmaan ah in hanuunka la raaco hawadana laga dheeraado oo laga fogaado taasaa istiqaamo dhaba ah marka ilaahay tabaaraka wa tacaala nebigiisii moxamed ahaa ayuu amarkaa siiyey fastaqim kamaa umirta nebigu culayska ay leedahay dareenka uu dareensan yahay aayaddaa amarka kusoo degay ayaa cirada ka soo saaray laakiin hal naxnu calaa qadri almas-uuliya wa calaa qadri hada shucuur mas-uuliyaddaas iyo dareenkaa ma leenahay mise waynu akhriyanayo xaggaana waynu udhaafanaa xaggaana waynu udhaafaynaa qur-aanku wuxuu u baahan yahay an naciisha maca alqur'aan inaynu macaanidiisa iyo dhuuxiisa la noolaano oo ku dhaqanno oo ku toosnaano laakiin uma baahna in xuruuftiisun la barto la dareeriyo oo dhinaca loo dhaafo wallaahi qur-aanka haddii la dhuuxo oo hoos loogu dhaadhaco macaanidiisa lamaa shamicnaa min kitaab illaah ilaahay kitaabkiisa iyo kalaamkiisa inaynu had ya jeer la noolaano kamaynaan dharagnayn had ya jeer waa ku dhaqmi lahaynoo waa akhrisan lahayd qur-aanku markaa wuxuu inooga baahan yahay in loo fiirsado lagu tadaburo in tacaaliimtiisa lagu toosnaado in lala noolaado si joogto ah oo aayad aayad loogu dhaqmo nafta loogu bandhigo qur-aanka waynu wada akrinaa in badanoo innaga inaga mida xufaad baynu nahay laakiin ayna naxnu min alcamal halkaynu ka joognaa camalka dhaqankiisa halkaynu ka joognaa tadaburkiisa iyo toosnaantiisa iyo tacaaliimtiisa halkaynu ka joognaa waad garanaysaan abu cabdiraxmaan asulami hadalkii dhaxalgalka ahaaye uu yidhi xadaana aladiina kaanuu yuqri'uunana alqur'aan ka cumaan ibni cafaan wabni mascuudin wagayrihima anahum kaanuu ida tacalamuu min anabiyi sala allahu alayhi wasalam cashra aayaat lam yujaawizuuha xataa yatacalamuu maa fiiha min alcilmi walcamal wuxuu yihi waxay noo sheegeen kuwii qur-aanka noo akhriyi jiree saxaabadii raggii rag ahaaye waaweynaa ibnu mascuud iyo cumaan ibnu cafaan iyo raggii la midka ahaa waxay noo sheegeen inay ahaayeen kuwo hadday nebiga toban aayadood ka dhigtaan tobankaa aan ka tallaabsan ilaa horta cilmigooda iyo camalkooda ay fahmaan oo ku camal falaan ay ku dhaqmaan waxay yidhahdeen fatacalamna alcilma waalcamala jamiica waxaanu mar wada barannay cilmiga iyo camalfalkiisa macnaha dadkaa hore cilmigooda iyo camalfalkoodu waa wada socday inakase cilmigii iyo camalkii baan wada soconoo kala socda oo ruuxii isagoo boqol iyo afar iyo tobankii dusha ka haya ayaan haddana khuluqiisa iyo dhaqankiisa haddaad u fiirsato ka aan xaraf baran baaba laga yaabaa inuu ka dhaqan wanaagsan yihi marka waajibku waxa uu yahay nafta inaynu qur-aanka ku xisaabino oo ay naftu la noolaato oynu ku toosnaano qur-aanka markaasuu ina raadaynayaa markaasuu wax inaga bedelayaa markaasuu qalbigeenna qoynayaa laakiin dee haddaynu xuruuftaba dhaafi weyno oo macaanida hooseba aynu u dhaadhici weyno dee wax saameyna kugu yeelan maayo inaad jaraaid akhriyaysa inaad qur-aan akhriyaysaa waxaa laga yaabaa inaanay ku kala duwanaan markaanad qur-aanka macaanidiisa dhuuxayn ee aanad ku dhaqmayn awaamirtiisa waxaa kaloo nabiga la amray sal اllahu alayhi wasalam waaqimi salaata طarafay الnahaari wazulafa min alleyli ina alxasanaati yudhibna sayi'aat dalika dikra lidaakiriin waxaa la yidhi salaada oog maalinta labadeeda dhinacba ama labadeeda dacalba waa gelinka hore iyo gelinka dambaba oo gelinka hore salaadii subax baa gelaysaa xagga hore xagga dambena duhurkii iyo casarkii wa zulafa min alleyl oo maqribkii iyo ceshihii ah allah wuxuu ku tilmaamay salaadahaas ina alxasanaati yudhibna sayi'aat wanaagyadaa la samaynayaa macaasida way zuuliyaan oo waa lagu maydhaa nebiguna sala allahu calayhi wasalam waa tilmaamay arrintaas oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxau yihi xadiidkii abi dar sida ku jirtay itaqi llaha xayumaa kunt waatbici sayi'ata alxasanata tamxuha wa khaaliq innaasa bikhuluqin xasan rasuulku waxa uu yihi alla ka baq meel kastoo aada joogto iyo xilli kastoo aada joogto yacni xayumaa waxay tilmaamaysaa cumuumu alasminati waalamkina waxay caam yeelaysaa fii kulli zamaanin wa makaan meel kastood joogto iyo wakti kastood joogto alla ka baq wa atbici sayi'ata alxasana tamxuha xumaan hadday kaa dhacdoo dembaabtana wanaag ka dabagee iyadaa maydhi ah wa khaaliq innaasa bikhuluqin xasan dadkana wanaag kula dhaqan rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay salaadu inay tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee xumaanaha iyo macaasida lagu maydho oo xadiidka abi hureyre saxiixeenka ku sugan rasuulku waxa uu yihi ara'aytum low ana nahran bibaabi axadikum yaqhtasilu minhu kula yowmin khamsa maraat hal yabqa min daranihi shay wuxu uhi war bal ka warrama midkiin albaabkiisa hortiisa hadduu togbiyi marayo uu maalintii shan jeer ka maydho wax uskagii jidhkiisa ma ku hadhaya qaaluu laa yaa rasuula allah waxay yidhaahdeen alla ilaahe maya rasuulkii allow nin shan jeer maalintii toggaa ka maydhanaya wax uskagii jidhkiisa ku hadhi maayo qaala fadalika mathalu salawaati alkhams yamxu llahu bihina alkhataayaa nebigu waxau ihi sala allahu calayhi wasalam kaa waxa la mid ah salaadaha shantaynu tukanayno ilaahay macaasida iyo dunuubta ayuu ku daadiyaa oo uu ku baabi'iyaa salaadu markaa qiimahaasay leedahay mar hadday qiimaha iyo qadarkaa leedahay oo acmaashii kale wanaagsanaa ay la mid yihiin salaadu waa hormoodka acmaasha badaniga ah acmaashii kalena waa la mid oo haddaad soonto haddaad qur-aan akhrido haddaad khayr kala samayso ina alxasanaati yudhibna sayi'aat way soo gelayaan ilaahayna waxa uu tilmaamay in sayi-aadka iyo sakhaa'irta inaga dhacaysa acmaasha aynu samaynana lagu maydhayo in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum wanudkhilkum mudkhalan kariima allah waxau yidhi haddaad ka dheeraataan dembiyada waaweyn ee laydiin diiday sakhaa'irta idinka dhacaysa waanu idinka tirtiranaa oo waa idinka dhaafaynaa waxaananu idin gelinaynaa meel aada mahadisaan oo wanaagsan waa jannada eh jacalana allahu min ahliha marka waxaa halkaa laga qaadanayaa kabaa'irtu inay u baahan tahay towbatan nasuuxa towbad run ah in dembiga faraha lagala baxo in laga murugoodo dhicidda uu kaa dhacay in waxa weeyaan go-aan lagu gaadhay inaan dib loogu noqon in ikhlaas iyo ilaahay dartii loo toobad keeno in xilliga aad toobadkeenaysaa uu noqdo xilligay towbadu ay bannaanayd oo naftuna halkaa hunguriga aanay isugu kaa iman cadeeduna aanay ka soo bixin halkay ka dhacdo in hadduu xaq bani aadam la xidhiidha uu ahaa aad ka xalaashato waayo xaqa bani aadam lagaa dhaafi maayo qofkii lahaayoo kaa saamaxa ama aad u celisa mooye marka kabaa'iru dunuub waxay u baahan tahay towbad shuruuddeedii dhammaystiratay laakiin sakaa'iru dunuubi wa sayi-aad acmaasha aynu samaynayno ayaa lagu maydhayaa hadday weyse tahay hadday salaad tahay hadday soom tahay hadday acmaal kala tahayba allah waxau ihi waama aladiina kuwii miyaa suciduu la liibaaniyey ama la guuleeye guusha gaadhay fa fi ljanna jannada dhexdeeday ku sugan yihiin khaalidiina xaala ay yihiin kuwa ku waaraya fiihaa jannada dhexdeeda maadaamat isamaawaatu samooyinku intay jiraan iyo walardu arladu waa weligood bay ku waarayaan ilaa maa shaaa rabbuk rabbigaa wuxuu doona mooyaane oo macnuhu yahay dee doonista ilaahay inay ku xidhan tahay daa'imka ay ku daa'imayaan ilaahayna waa doonay oo inuu doonay oy daa'imayaan waxaba u daliila cataa'an hayra majduud si aan loo shakiin oo alla waxau ihi uctuu waxa la siiyey cataa'an siin siintaasoo hayra majduudin aan laga goynayn oo daa'im ah alla waxau ihi falaa taku haddaba ahaanin nebi allow falaa taku ha ahaanin fii miryatin shaki ha ku sugnaanin mimaa ay min butlaani maa shay baadilnimadiisa shaki ha kaga sugnaanin kaasoo yacbudu ay caabudayaan haa-ulaa'i kuwa mushrikiinta ihi maa yacbuduuna ma caabudayaan ilaa kamaa yacbudu aabbaa'uhum aabbayaashood siday u caabudi jireen asnaamta mooyaane min qablu hore sidii aabbayaashoodoo kale ayuunbay asnaamta u caabudayaan wa innaa annaguba allahu yidhi lamuwafuuhum waanu u oofinaynaa oo waa u dhammaystiraynaa nasiibahum min addunyaa nasiibka iyo dheeftay adduunye ku lahaayeen oo macnaha wixii alla u qoray adduunyada way ka qaadayaan hadday caafimaad tahay hadday cuud tahay hadday caruur tahay hadday raaxo kala tahay adduunye waxay ku lahaayeen waa ka qaadayaan intaanay ka tegin kaasi waa tafsiir waxaa kaloo lagu fasiray wa innaa anagu lamuwafuuhum waanu u oofinaynaa oo waa u dhammaystiraynaa nasiibahum ay xadahum min alcadaab dheeftay cadaab ku leeyihiin oo dhammaystiran baanu siinaynaa oo waa la cadaabi doonaa nasiibkaasoo hayra manquusin mid laga nuqsaaminayo hayrkii ah ama haddaad xaalayso hayra manquusin xaal u yahay nasiibkaa iyo qeybtaasi mid aan laga nuqsaaminayn oo loo dhammaystirayo alla waxau ihi walaqad aataynaa wallaahi laqad aataynaa waanu siinay muusa nebi muuse alkitaaba kitaabkii towraadaha waanu siinay oo fakhtulifa waa la ysku khilaafay fiihi dhexdiisa walowlaa kelimatun kelmadi haddaanay jiri lahayn kelmadaasoo sabaqad hormartay oo min rabbika rabbigaa xaggiisa ka hormartay haddaanay jiri lahayn waa kelmadda ah dee xisaabtiiyo abaalmarinta addoommada in qiyaamada dib loogu dhigayo taasi haddaanay jiri lahayn laqudiya waa la kala xukmi lahaa baynahum dhexdooda oo deg deg baa gaaladan loo cadaabi lahaa muminiintana loo nabadloo badbaadin lahaa gaaladana cadaab baa kusoo degi lahaa allah waxau ihi wa inahum iyagu kuwan ahlulkitaabkii la fii shakin shaki bay kaga sugan yihiin minhu ay min atawraa kitaabkii towraad ahaa waa tafsiir ama wa inahum mushrikiintan quraysheed la fii shakin shaki bay kaga sugan yihiin minhu ay min alqur'aan qur-aanka xaggiisa waa ka shakisan yihiin shakiga oo muriibin shaki kale kusii dhex rida waa shaki shaki ku jira siday ugu xeel dheeraadeen madmadowga iyo shakiga ay ka shakisan yihiin qur-aanka iyo runnimadiisa allah waxau ihi wa ina kullan mid wal oo min alumami almukhtalifa mid wal oo umamkan iskhilaafee hore ka mid ah lamaa layuwafiyannahum uma oofin rabbuka rabbigaa acmaalahum camaladoodii umuu oofin waase wuu oofin doonaa oo dee waa lagu abaalmarin doonaa ama lamaada sile iyo tawkiidba ka dhigoo jaazima naafiya aha ka dhigine wa ina kullan mid wal oo min alumami almukhtalifa umamkan iskhilaafay ka mid ah lamaa layuwafiyannahum ilaahay waa u oofin doonaa rabbuka rabbigaa waa u oofin doonaa acmaalahum camaladooda waayo inahu rabbigaa bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan khabiirun kii xogogaalu aweeyi fastaqim toosnow nebi muxamedow kamaa umirta sida lagu faray u toosnow oo dhinacna ha u dhaafinoo ha uga baydhi waman cidina ha toosnaato taaba toobad keentay macaka adiga la jirkaaga mu'miniinta ku raacdayna ha toosnaadaan oo walaa tatqaw ha xadgudbina oo halkii laydin amrayna ha dhaafina hana ka gaabinina waayo innahu alleh bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirun waa kii arkaya qolo walbana waxay mutaysatay ayaa uu ku abaalmarin doonaa walaa tarkanuu ha u iilanina ila aladiina kuwii dalamuu dulmiga falay waa gaalada eh oo fatamasakum kolkaa dee haddaad u iilataan fatamasakum ay idin taabato annaaru naarti ay idin taabato wamaa lakum idinmana sugnaanin min duuni illaahi alla sokadii min awliyaa cid arrinkiinna maamushoo idiin hiilisa heli maysaan uma laa tunsaruuna dabeed laydin gargaari maayo wa aqim oog nebi allow assalaata salaadii oog tarafay nahaari maalinta labadeeda dacal ama labadeeda dhinac ku oog salaadii wa zulafan saacadana oog salaada saacadahaasoo min alleyli habeenkii ka mid ah waayo ina alxasanaati wanaagyadu yudhibna way tagsiiyaan oo waa baabi'iyaan asayi'aati xumaanaha way tagsiiyaan daalika arrinkaa la soo sheego salaada in la oogayhi dikraa waana weeyi lidaakiriina kuwa waan toobaya u sugnaaday wasbir sabir nebi moxamedow waayo fa ina allaha alleh laa yudiicu ma dayaco ajra almuxsiniina kuwa samafalee wanaagga sameeya abaalkooda rabbi ma dayaco ee waa daryeelaa markaad dee cibaadada ku sabir oo sabir bay u baahan tahay qabowgaa dhacaya salaada subaxda inaad soo kacdo waxa weeyaan macaasida iyo xumaanta iyo xaaraanta ka sabir masaa'ibta iyo aqdaarta kugu dhacasee xanuunka kululana ku sabir saddexda noocee sabirku waa soo gelayaa alla waxau ihi falowlaa kaana ay hallaa kaana maa la heloy ka mid ahaato min alquruuni ummadihii min qablikum idinka idinka horreeyey maa laga helo ama may ka mid ahaato waa taxdiid iyo boorin lagu dhiirigelin oo lagu tirtirseeyo uluu baqiya kuwa khayr iyo wanaag u saaxiib ah macnaha kuwa khayr ku hadhay iyo wanaag miyaa laga helo umamkii hore kuwaasoo yanhawna dadka u diidaya can ilfasaadi xumaanta fil ardi arlada la fasahaadinayo kuwa dadka u diida fasaadka arlada la fasahaadinayo wanaagsan miyaa umamkii hore laga helo macnaha meesha ku jiraa waxa weeye dee lagama helin oo waxa weeyaan lowlaadani waa bimacna nafyi sida suyuutiba uu ku tilmaamay jalaaleynka oo waxa uu odhanayaa almuraadu bihi nafyu ay maa kaana dalika ilaa qaliilan waxaa looga jeedaa falowlaadan waa diidme iyo nafyi macnihiiyo muraadkuna waxa uu yahay taasi may dhicin oo lama helin ilaa qaliilan in yar mooyaane oo minman kuwii ka mida anjaynaa aanu badbaadino minhum iyaga ka mid a wax yar oonu badbaadinay mooyaane intoodii badnayd waa fasahaadeenoo waxa weeyaan xumaanta may diidin alla waxau ihi watabaca way raaceen alladiina kuwii dalamuu dulmiga falay maa kii bay raaceen utrifuu loogu nicmeeyey fiihi maaga dhexdiisa oo qooq iyo kibir bay ka qaadeen rabbi kumay caabudinoo kuma ugumay mahadniqin nicmadii eh waa ku qooqeen oo waa ku caasiyeen oo wa kaanuu waxay ahaadeen mujrimiina xuma falayaal wamaa kaana rabbuka rabbigaa ma ahaanin nebi allow liyuhlika kii halaagaya alquraa ay ahla alquraa yacni degmooyinka dadka deggan ilaahay mid halaagaya ma ahaanin bidulmin dulmi uu dulmiyuu ka gardaran yahay ilaahay ku halaagi maayo walxaal ahluhaa ehelkeeduna muslixuuna kuwa hagaajinaya ay yihiin iyadoo ehelka degaankaa degani ay wax hagaajinayaan oo wanaagga ay isfarayaan oo xumaha ay iska reebayaan ilaahay dulmi ku halaagi maayo ee waa daynayaa walow shaaa rabbuk rabbigaa hadduu dooni lahaa nebi allow ma doonine lajacala annaasa dadka waxa uu ka yeeli lahaa ummatan ummad ummadaasoo waaxidatan keli ah ummad keliya oo ku midaysan tawxiidka iyo xaqa ayuu alle ka dhigi lahaa hadduu doono laakiinse sidaa ma doonin oo ma qadarin caynka ah walaa yazaaluuna ka zuuli maayaan dadku mukhtalifiina kuwa iskhilaafsan oo diinta iyo xaqa isku khilaafo oo ku kala duwan ka zuuli maayaan dadku inay ahaadaan ilaa man cid mooyaane ka ciddaasoo raxima uu naxariistay rabbuka rabbiga alطaa'ifa almarxuuma daa'ifada loo naxariistay ayuunbaa khilaafka diineed ka badbaadaysa walidaalika khilaafkaas iyo inay ku kala tagaan ayaana khalaqahum alla uu abuuray oo macnaha ilaahay wuxuu qadaray oo qadarkiisu ku dareeray dee inay u kala kacaan maa bayna mu'minin wa kaafir wamaa bayna waxa weeyaan muwaxidin wa mushrik ku mushriga oo diintaba waxa weeyaan ka gaaloobay iyo ku muwaxida oo ilaahay waxiday dee inay u kala qaybsamaan baa rabbi uu qadaray huwa aladii khalaqakum fa minkum kaafiru wa minkum mu'min sidaasaa sunnada ilaahay iyo qadarkiisa iyo mashii'adiisa kownigii ay ku dareertay wa tammat marka macnuhu waxa weeye dee alla hadduu dooni lahaa kulligood waa hanoonin lahaa laakiin sidaa ma qadarin manuu doonin ilaahay sidaas oo xikmadiisu waxay keensatay dee dadka inay qaybsamaan oo janno iyo naar la kala galo oo gaal iyo muslim loo kala qaybsamo oo sunno iyo bidco iyo shirki iyo tawxiid loo kala kaco alla waxa uu ihi watammat way dhammaystirantay kelimatu rabbik nebi maxamedow rabbigaa kelmaddiisu waa taam noqotay oo wax ka soo noqonaya iyo beddel lagu samayn karaa midna ma jiro wahya kelmaddaa rabbi ee taam noqoteen waxba laga bedelayni waxa weeye laamla'anna jahannama min aljinnati waannaasi ajmaciin allah waxau ihi laamla'anna wallee waan ka buuxin oo waan ka buuxin jahannama jahannama waxaan ka buuxin min aljinnati jinka iyo wannaasi dadkaba ajmaciina xaala yihiin dhammaantood wallee jin iyo insiba wixii gaalo ah jahannamo waan ka buuxin baa alle kelmadiisu ay ku taam noqotay oon waxba ka soo noqonayn allah waxau ihi wakullan naqusu calayka min anbaa'i rusul wa kullan ay wanaqusu waanu kaaga qisoonanaa calayka korkaaga nebi muxamedow kullan mid wal oo wax loo baahan yahay kullan waa tanwiino waxa la yidhaha tanwiinulciwad marka waxaa meesha ka xadfan mudaafu ilayhigii oo loo idaafaynayo oo wanaqusu calayka waanu kaaga qisoon nebi muxamedow kullan ay kulla maa yuxtaaju ilayh wax allo wixii muhiimee loo baahan yahay waanu kaaga qisoon kaa loo baahan yahay oo min ambaa'i rusul rusushii hore wararkoodii ah waanu kaaga qisoon maa baanu kaaga qisoon kullanta ka bedel sow kullan mafcuulkii naqusu ma aha maada ka bedel oo macnuhu waxa uu noqonayaa maa shay baanu kaaga qisoon ilan kullantaad ka bedelaysaaye shaygaasoo nuhabitu aanu ku sugayna bihi shayga fu'aadaka qalbigaaga waxaanu qalbiga iyo niyadda kuugu dejinno ayaanu kaaga qisoonanaa oo umamkii iyo ambiyadii hore kaaga sheegaynaa allah waxau ihi wajaa'aka waxa kuu yimid nebi maxamedow fii haadihi ay suura suuraddan dhexdeeda waxa kuugu yimid alxaqu xaqi ayaa kuugu yimid iyo mawcidatun waano iyo wadikraa xasuusin oo lilmu'miniina mu'miniinta u sugnaatay dadkoo dhan baa loogu talagalay laakiin kuwa ku intifaacayae kuwaan toobaya ayaa mu'miniinta ah sidaasaa loo gaar yeelay waqul waxaad ku tidhaa nebi allow liladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynayn icmaluu camal fala calaa makaanatikum dariiqadiinna iyo diintiinna ku camal fala innaa anaguna caamiluuna waxaanu ku camal falaynaa dariiqadayada iyo diintayada waa lakum diinukum weliya diin wantadiruu suga waxa idinku dhacaya cuquubo iyo cadaab innaa anaguna muntadiruuna waxaanu sugaynaa guusha iyo gargaarka na soo gaadhi doona walilaahi alla waxa u sugnaaday haybu samaawaati samooyinka waxa ku maqan iyo wal ardi arlada waxa ku maqan wa ilayhi ay ila allah ilaahay xaggiisa uunbaa yurjacu lamru arrinka loo celinayaa kulluhu dhammaantii ee facbudhu ilaahay keligii caabud oo watawakal tala saara calayhi korkiisa wamaa rabbuka rabbigaana ma ahaanin bigaafilin mid moogan camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan suuratu yuusuf makiya aayaadkeeduna waa boqol iyo koob iyo toban aayadood bismi illaahi araxmaani araxiim aliflaamra tilka aayaatu lkitaabi almubiin allah waxa uu yidhi aliflaamra allaahu aclamu bimuraadih ilaahay baa garanaya muraadka uu uga jeedo ereyada qur-aanka ee aliflaamra aliflaamra xuruuftan muqaacaadka ah waa suuraddii lixaad ay inagu soo maraan waxaa inoogu horeeyey suurat lbaqara aliflaam miim dalika alkitaabu laa rayba fiih kitaabkaas xaqnimadiisa shaki kuma jiro waa suurat lbaqara aali cimraanna waxaa inagu soo maray aliflaam miim allahu laa ilaaha ilaa hu alxayu lqayuum nazla calayka alkitaaba bilxaq oo allah markuu waxdaaniyadiisa iyo waaxidnimadiisa ka markhaati kacay ayuu tilmaamay kitaabkaa xaq inuu ugu soo dejiyey nebi maxamed korkiisa sala allahu calayhi wasalam suuratu lacraafna waxay inagu soo martay aliflaam miim saad kitaabu unzila ilayka falaa yakun fii sadrika xaraju minhu oo allah markuu xuruuftaa tilmaamay ayuu caddeeyey kitaabka nebi moxamedow lagugu soo dejiyey inuu xaq yahay laabtaaduna yaana cidhiidh iyo diiqad ka dareemin suuratu yuunus waxay nagu soo martay bilowgeeda aliflaam ra tilka aayaatu lkitaabi alxakiim taasi waa aayaadkii kitaabka muxkamka ah ee la sugay suuratu huud oo imika caawa aynu dhammaynana waxay nagu soo martay bilowgeeda ama ay ka bilaabanaysayba aliflaam ra kitaabun uxkimat aayaatu uma fusilat min ladun xakiimin khabiir waa kitaab aayaadkiisa la sugay dabeed la caddeeyey oo la balballaadhiyey oo laga caddeeyey ilaah xakiim oo khabiira agtiisa suuratu yuusuf oo caawa bilowgeeda aynu maraynana allah waxa uu ku yidhi aliflaam ra tilka aayaatu lkitaabi almubiin taasi oo aayaadka suuraddan yuusuf ay ka kooban tahay ihi waa kitaabkaa xaqa caddaynaya aayaadkiisii weeyi haddaba sagaal iyo labaatanka suuradood ee suwarka qur-aanka ka mida ee xuruuftan muqatacaadku ay ku soo aroortay ee hadda aynu suuraddii lixaad ka marayno waa idinkaa arkaya oo mar alla marka xuruufta muqatacaadka ah la sheego waxa laga warramaya ee la sheegaya ka dambeeya waa kitaabka qur-aanka ah halkaa culimmadu waxay ka qaateen in badanna saynu hore usoo tilmaannay iyadoo xuruuftani macaanidooda ilaahay loo celinayo wuxuu uga jeedo oo sida saxiixa aan la faragelinayn oon intaa loo dhaafayn haddana halkaa waxaa laga fahmayaa yacnii xuruuftaa xikmadda ku jirtaa inay tahay altaxaddi waalicjaaz cagsigelin dadka lagu cagsigelinayo oo lagu carinayo la leeyahay bal way idin kale qur-aankan moxamed baa la yimide qur-aankuna waxa uu ka kooban yahay waa xuruufta aad garanaysaan ee alifbaataasadaas uu ka kooban yahe balla kaalaya hadday runtiin tahay weliba kulligiin moxamed waa keligiie idinku isbahaysto intaa isku wada timaadaan bal hadda suuraduun keena bal hadda toban aayadoodun keena toban suuradood bicashri suwarin milihi muftarayaat bal wuxuun keena markay waxbaba keeni waayeen waxa caddaatay dee inay beenaalayaal yihiin oo waxay ku andacoonayaan aanu run ahayn qur-aankana uu yahay munazlun min cindi illaahi caza wajal sidaasaa caddaatay alla waxau ihi aliflaamra allahu aclamu bimuraadih tilka taasi waa aayaadka suuraddani ay ka kooban tahaye aayaatu lkitaabi kitaabka qur-aanka aayaadkiisii weeyi kitaabkii almubiini ee xaqa caddaynayey waa marka laga keeno abaano oo mutacaddi ah ama waxaad odhanaysaa almubiin waxaa laga keenay baano oo laasim ah markaana wuxuu noqonayaa almubiinu ay ilbayin kitaabkii isagu caddaa marna waa kitaabkii wax caddaynayey labadaba waa lagu macneeyey allah waxau ihi inaa anaku anzalnaahu waanu soo dejinnay kitaabkaasi qur'aanan ay matluwan xaal uu yahay mid la akhrinayo carabiyan oo af carbeed ah oo carabi loo nisbeeyo kusoo degay af carbeed oo bilisaanin carabiyin mubiin maxaanu uga dhignay carabi qur-aanka lacallakum tacqiluuna likay tacqiluu si aa u fahamtaan oo macaanidiisa iyo muraadka ilaahay uga jeeda aa u garataan alla waxau idhi naxnu anaku naqusu waanu kaaga qisoonaynaa calayka adiga korkaaga nebi moxamedow axsana alqasasi qisooyinka ugu wanaagga badan ayaanu kaaga qisoonaynaa bimaa awxaynaa ilayka ay bisababi iixaa'inaa waxyiga aanu kuu waxyoonayno sababtiisaanu kaaga qisoonaynaa ilayka adiga aanu kuu waxyoonayno haadaa kani alqur'aana ee qur'aanka ah waxyiga aanu qur'aankan kuu waxyoonayna sababtiisa ayaanu kaaga qisoonaynaa oonu kaaga sheekaynaynaa sheekooyin iyo qisas kuwa ugu qiima iyo qadar badan wain kunta min qablihi intu waa mukhafafa min athaqiila isamkeeduna waa damiiru shani maxduufa wain kunta ay wainahu ina almra washana xaalkiiyo arrinkuna waxa uu yahay kunta inaad ahaan jirtay nebi allow ama aad ahayd min qablihi ay min qabli hada alwaxyi alqur'aani waxyigan qur'aaniga ee qisaska aanu kuugu waxyoonano hortood waxaad ahayd la min alghaafiliina kuwa moogan ee wararkan aan warba u hayn oo qisatu nebiyillaahi yuusuf dee goobjoogna maad ahayn manaad ogeyn ee waxyi baa lagugu sheegay alla waxau ihi wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi id waagii qaala yuusufu nebi yuusuf uu ku yidhi liabiihi aabihii yacquub yaa abati aabbahayow inii anigu ra'aytu waxaan arkay axada cashara koob iyo toban kowkaba oo xidigood iyo washamsa cadeedii iyo walqamara dayaxii ra'aytuhum waan arkay waa ta'kiid ra'aytudii horaa lagu adkaynaya ra'aytuhum waan arkay xidigaha iyo dayaxa iyo cadeedaba saajidiina iyagoo ii sujuudsan lii aniga qaala waxau idhi yacquub yaa bunaya inakaygiiow laa taqsus hawga sheekaynin ru'yaaka riyadaada calaa ikhwatika walaalahaa nebi yacquub calayhi salaam wuxuu markiiba fahmay in waxa weeyaan ay ku soo socoto yuusuf nebinimo iyo derajo sare riyada lafteeduu ka fahmay oo waxa uu fahmay koob iyo tobankanna inay koob iyo tobankii walaaladii ay yihiin ee u sujuudayaan cadeedda iyo dayaxuna aabbihii iyo hooyadii ay yihiin dee ninka maqaamkaa gaadhaya sujuud loo dhacayaana waxa weeyaan derajo sare oo nebinimo inay ku soo socoto ayuu halkaa yacquub ka fahmay markuu fahmay ayuu yihi war walaalada ha isaga sheegin riyadan wuxuu uga baqay inay xastaan oo dee xumaan iyo makri ay u maleegaan qaala waxau ihi yacquub yaa bunaya inakaygiiow laa taqsus ru'yaaka riyadaadan ha uga qisoon oo ha u sheegin calaa ikhwatika walaalaha ha u sheegin oo fayakiiduu haddaad u sheegta dee ay ku dhagraan oo ku shirqoolaan laka adiga kaydan shirqool waayo ina shayطaana shayطaanku lilinsaani insaanka cadowun cadow buu u yahay cadowgaasoo mubiinun ay bayinu lcadaawa cadaawadiisu ay caddahoon caad saarayn wakadalika yjtabiika rabuk wakadalik ay mila dalika اljtibaa doorashadaa uu ku doortay alla oo kale oo macnaha uu kuu doortay inuu riyadaa ku tuso cizigaaga iyo sharaftaada tusinaysa doorashada uu riyadaa inuu manaamka kugu tuso rabbi uu kuu doortay oo kale ayuu yejtabiika kuu dooranayaa rabbuka rabbiga nebinimadana uu kuu dooranayaa oo ilaaha riyadaa wanaagsan kuu doortee manaamka kugu tusay isagaa nebinimona kuu dooranaya waayo alru'ya saalixatu min allah riyada wanaagsani ilaahay xaggiisay ka ahaatay waxaana la yidhaha dee ru'ya alambiyaai waxyun marka sulaymaan aljamal futuuxaat ulilaahiyaha waxa uu ku leeyahy wakadalika yejtabiika markuu soo qadarayo waxa uu odhanayaa ay wakamajtabaaka limili haadihi ru'ya siduu rabbi kuugu doortay riyadan oo kale inuu manaamka kugu tusiyo riyadaasoo addaalati calaa sharafin wa cizin wa kamaali nafsin astaan iyo calaamad cad u ah sharafkaaga iyo cizigaaga iyo dhammaystiranka naftaada siduu riyadaa rabbi kuu tusay ayaa yejtabiika rabuka linubuwa nebinimadana uu kuugu dooranaya saasuu qadaraya marka waxaa tidhaha wakadalika ay mila dalika alijtibaa sida riyadaa uu rabbi kuugu doortay wanaagsan ee cizigaaga astaanta u ah ayaa yejtabiika uu kuu dooranayaa rabbuka rabbiga oo nebinimo uu kuugu dooranaya wayucallimuka waxaanu ku barayaa rabbi min taawiili laxaadiii wararka iyo riyooyinka fasiridoodana waa ku barayaa rabbi wayutimu waanu dhammaystirayaa nicmatahu ilaahay nicmadiisa nebinimada ayuu ku dhammaystirayaa calayka korkaaga yuusufow iyo wa calaa aali yacquuba iyo ree yacquub korkoodaba waayo isaga debadii wax alla wixii ambiye laga soo dirayey dee duriyadii iyo tafiirtii aalu yacquub bay ahaayeen ilaa nebi maxamed laga soo gaadhayey marka wa calaa aali yacquuba ree yacquub korkoodana nicmada nebinimada ayuu ku taam yeelayaa oo tafiirtooduu ambiyo ka soo saaraya kamaa atamahaa siduu nicmadaa nebinimada ugu dhammaystiray nicmada nubuwada siduu ugu taam yeelay oo kale calaa abaweyka labadaadii aabbo ama waalid min qablu hore ee ibraahiima ibraahim ahaa iyo wa isxaaqa isxaaq oo isxaaq awowgii koobaad buu ahaa ibraahimna awowgiisii labaad ilan aabbihii yacquub waxaa dhalay isxaaq waxa weeyaan isxaaqna ibraahim baa dhalay marka awowyadana aabbayaasha in lagu tilmaamaa waa arrin bannaan marka labada waalid ee la tilmaamaya waa awowyadiisii yuusuf ibraahim iyo isxaaq waayo ina rabbaka rabbiga caliimun kii cilmi badan weeyi xakiimun ee shay walba meeshiisa dhige waxa weeyaan falsuuban xukum iyo xikmad bale hadihi alaayaat waxaa ku sugan sunat llahi fi ihlaaki اlumam asaabiqa bidulmihim wa israarihim calaa dalik ilaahay sunnadiisa iyo habdhaqanka uu addoommadiisa kula dhaqmaa hore waxay ugu dareertoon doorsoomayn inuu umamkii hore dee dulmigooda iyo cadaabkooda uu ku halaagayey markay dembigooda daa'imaan oo ummadi markay dulmi iyo dembi gasho wax ka reebana la waayo dee ilaahay waa ku halaagayaa waxaa laga qaadanayaa falowlaa kaana min alquruuni min qablikum uluu baqiyatin yanhawna cani ilfasaadi fi lard ilaa qaliila miman anjaynaa minhum watabaca aladiina dalamuu maa utrifuu fiih wa kaanuu mujrimiin oo boorinta lagu boorinayo maal laga helo dad fasaadka ummadda u diida waxaa halkaa laga fahmayaa dee haddii ummad fasaadka diidan la helo waa la badbaadin lahaa waayo alla wuxuu yidhi maal laga helo lagama helina ilaa qaliilan miman anjaynaa minhum in yaroonu badbaadinay mooyaane intooda badani mufsidiin bay ahaayeen dabeed alla wuxuu tilmaamay wamaa kaana rabbuka liyuhlika alquraa bidulmin wa ahluhaa muslixuun ilaahay dad meel degan inaanu dulmi ku halaagayn iyadoo ehelkeedu ay wax hagaajinayaan halkaa cibaaradaa u fiirsada lama odhan wa ahluhaa saalixuun ilaahay dad ma halaagayo iyagoo hagaagsan oo waxaa suurtagala inuu hagaago iyagoo inuu halaagaa suuragala iyagoo hagaagsan oo safka hore ku wada jira waa suuragal inuu halaago laakiin waxaa la yidhi wa ahluhaa muslixuuna waa arrin hagaagooda ka dheeraad oo ka badan iyagoo wax hagaajinaya oo halkaa waxaa laga qaadanayaa inay iyagu hagaagsan yihiin waxna ay hagaajinayaan dee waa alqiyaamu bilamri bilmacruufi wannahyi cani ilmunkar waa in dadka wanaagga la faro xumahana loo diido halkaa waxaa laga qaadanayaa ummadi halaag caama waxay kaga badbaadaa waa ixyaau shaciirati alamri bilmacruufi wannahyi cani ilmunkar wa ahluhaa muslixuun ayaa laga qaadanaya waayo muslix waa qofka dadka yacni hagaagga u horseeda ee hagaajinaya muslix laydhaa saalixna waa ka naftiisu inuu hagaagsan naftaadoo keliya inaad u hagaagtana halaagga kaga badbaadi maysi ilaa waxna aada hagaajiso oo min tamaami alhidaaya hanuunka dhammaystirankiisay ka mid tahay alislaax sidaa darteed ayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi kamaa fi sunan min xadiidi abi bakrin asidiiq ina annaasa idaa ra'w aalim falam ya'khuduu calaa yadayh awshaka an yacumahum allahu biciqaabin minhu waxa uu yihi dadku hadday daalimkii dembaabay arkaan oo ay gacmaha iska qaban waayaan oo dembiga ku daawadaan oo aayar iska ag maraan oo ay dhaafaan oy dhinac maraan ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahay cuquubo inuu ku caam yeelo kii hagaagsanaa iyo kii habowsanaaba marka ummadi waxay ku badbaado ee ay ku kala hadhaa waa alamru bilmacruuf wannahyu cani ilmunkar waltakun minkum ummatu yadcuuna ila alkhayr wayamuruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkar waulaaika hum lmuflixuun ha laydinka helo ummad dadka khayrka ugu baaqaysa wanaaggana faraysa xumahana u diidaysa kuwaasaa liibaanay kuntum khayra ummati ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cani ilmunkar watu'minuuna billah waxaad ahaateen ummad dadka loo soo saaro tii ugu khayrka badnayd laakiin bima asbaxtum khayra alumam maxaa ku mutaysateen khayrnimada iyo khayriyada wanaaggaa isfaraysaan xumahana waa isu diidaysaan allana waa rumaynaysaan tabaaraka wa tacaala taa haddii la waayo dee waxa weeyaan halaag caama ayaa dhacaya dabeed alla waxa uu tilmaamay walow shaaa rabuka lajacala annaasa ummata waaxida walaa yazaaluuna mukhtalifiina ilaa man raxima rabuk walidalika khalaqahum allah waxau ihi rabbigaa hadduu dooni lahaa nebi muxamedow dadka oo dhan umma waaxiduu ka yeeli lahaa oo xaquu ku kulmin lahaa ha yeeshee ilaahay sidaa ma doonin sharcan wuu u doonay rabbi oo doonista mashiicada sharciga ah iyo mashiicada kowniga ee qadarigii waa kala duwan yihiin sharcan ilaahay waa u doonay oo ummadda oo dhan ilaahay wuxuu amray inay mid ku noqdaan oo tawxiidka ay ku midoobaan wa ana haadihi ummatukum ummatan waaxida wa ana rabbukum fattaquun marka ummaddu inay tawxiidka ku midowdo sharcan waa layna amray laakiin kownan xagga qadarka iyo waxa weeyaan kownan lama doonin oo dee ilaahay taa ma qadarin ilaahay wuxuu qadaray ummaddu inay qaybsamayso oo gaal iyo muslimba ay yeelanayso oo muwaxid iyo mushrigba ay yeelanayso marka waxa weeyaan walow shaaa rabuka la jacala annaasa ummatan waaxida rabbigaa hadduu dooni lahaa uu qadari lahaa ma qadarine ummadda wuxuu ka dhigi lahaa mid keliyaoo khilaafa lama arkeen aayaddan waxaa la mid ah walow shaaa allahu la jamacahum cala alhudaa ilaahay hadduu dooni lahaa dadka hanuunkuu ku kulmin lahaa oo wax habaababa lama heleen waxaa kaloo la mid ah walow shaaa rabuka la aamana man fi lardi kulluhum jamiica rabbigaa hadduu dooni lahaa way rumayn lahaayeen wax allo waxa arlada ku sugani dhammaantood waxaa kaloo la mid ah walow shi'naa la aataynaa kulla nafsin hudaaha haddaanu dooni lahayn naf walba waxaanu siin lahayn hanuunkeeda oo cidina ma habowdeen marka aayaadkaasoo dhan waxaa laga fahmayaa ilaahay mashiicadiisu waxay ku dareertay oo alla uu qadaray in la qaybsamo maxaa alla uu yidhi markaa walaa yazaaluuna mukhtalifiina ilaa man raxima rabbuk ka zuuli maayaan dadka iyo ummaddu inay iskhilaafaan cidduu rabbigaa u naxariistay mooyaane walidaalika khalaqahum kaasaan u abuuray inay kala baxaan oo iskhilaafaan oo ay kala tagaan oo macnaha rabbi waxa uu qadaray baa ah dee inay qaybsamayaan sidaasaa qadarkiisi ku dareeray huwa aladii khalaqakum fa minkum kaafirun wa minkum muumin ilaahay waa ka idin abuurayoo dee gaal iyo muslimba waa idinka mid yihi waxaanu alla doonina adduunka kama dhaco oo kownkani waa mulkigiisii oo isagaa ku tasarufo u tashada haddaba alla markuu tilmaamay inaanay ka zuulayn khilaaf iyo kala tag diinta ay ku kala tagaan umamkii hore iyo ummadda nebi maxamedba sala allahu calayhi wasalam iyo caam ahaan khalqiguba waxaa laga soo reebay ilaa man raxima rabbuk rabbigaa cidduu u naxariistay mooye haddaba ayuhalmuslim waxaad ku dadaashaa inaad noqoto altaa'ifatu almarxuuma qolada loo naxariisanayo ee khilaafka diineed laga soo reebay inaad noqoto ku dadaal nebiguna sala allahu calayhi wasalam markuu tilmaamay yahuudi inay iskhilaafayso oo kiristanku ay iskhilaafayaan ayaa waxau yihi wasataftariqu haadihi alummatu calaa halaatin wa sabciina firqa ummadda nebi moxamedna waxay u kala kici doontaa saddex iyo toddobaatan fariiqo ama qaybood kulluhaa fi nnaari ilaa waaxida kulligood waa fi naar mid mooyaane nabiga markii la weydiiyey sala allahu calayhi wasalam waxau ihi man kaana calaa mili maa ana calayhi alyowm wa asxaabi qolada loo naxariistay ee khilaafka ka badbaadaysaa waa kuwa ku sugnaadeen waxba ku darin waxna ka dhimin waxaan anig iyo asxaabtaydu maanta ku sugannahay haddaba ayuhal muslim maanta hadalku wuu badan yihi khilaafkuna wuu badan yihi fitankuna waa fara badan yihi laakiin waanada ugu qiimo badanee lagu siiyaa waxay noqonaysaa adoon cali iyo callaan iyo geedi midna aan odhan diintaada horta baro markaad diintaada barato ee aanad marti ka noqon wixii nebi maxamed lagu soo dejiyey sala allahu calayhi wasalam waxaad ku salaysaa maanta adduunka waxa ka dhacaya maa kaana calayhi nebiyu wa asxaabu nebi maxamed iyo asxaabtiisu waxay ku sugnaayeen ku miisaan oo taa halbee ka dhig maanta bidaca soo kordhay miisaan iyo miqyaasa ka dhiganin dib u noqo taariikhdii nebi maxamed ku noqo waxaad ogaataa cidda ku sugan nebi maxamed iyo asxaabtiisu waxay ku sugnayd iyagaa xaq ku taagane dabada ku dheg oo qabso cidda wax ku soo dartay ama wax ka dhintay iskaga dheerow waa qaacido aad ku badbaadayso haddaad ilaahay intaa tala saarto ikhlaas iyo run aad diintaada ku dalabtood ku doonto xaqa waxa weeyaan mujaahid ibnu jabar almaki mufasirkii weynaa ee cabdulaahi ibnu cabbaas tafsiirka ka qaatay culimmaduna ay yidhaahdeen waxa weeyaan idaa jaaaka tafsiiru can mujaahidin fashdud bihi yadayk haddii tafsiir mujaahid kaaga yimaado ku tuntunsoo ku dheg ama faxasbuka bih isaga dhinacna ha u dhaafin imaamkaa taabicigee weyn ee mujaahid la odhan jiray ayaa agtiisa waxaa lagu soo hadal qaaday bidcadii qadariyada waa qolada qadarka ilaahay diidan ilaahay inuu hore wuxu qoru u ogaa ayay diidan yihiinoo waa dullaal waa kuwo lunsan oo diinta ka baxay waayo cilmigii ilaahay bay inkireenba waa ay diideen kuwaa markii agtiisa lagu soo hadal qaaday ayaa waxau ihi kafartu bidiinin wulidtu qablah war anigu diin horteed aan dhashay oo anigu aan ka da'weynahay waan ka gaaloobo beri baan ka ahay buu yidhi wuxuu uga jeedaa mujaahid dee waxa weeyaan anoo jira ayaanay bidcadan qadarku jirinba waa wax xagga dambe kasoo darriyo laga keenay marka waxaan anigu ka da'weynahay diin ka dhigan maayo maanta qaacida waxaad ka dhigataa wax inteennan in badanoo innaga ka mid ah aynu ka da'weynahay oo inakoo jirna aan joogin oo maanta la keenay oo loo abtirinayo inta sane ee cumrigooda uu yahay iyo ciddii aasaastay yacni axsaabtan diiniga ee dadka qaarkood ay difaacaan waa wax cumrigooda iyo wakhtigii la aasaasay la garan karo mid walba halkay ku arooraysay ka timid cabdilmuxsin alcabaad waa kii lahaa gebigeedu xarakaadka islaamiga marka taariikhdooda dib loo raaco waa miilaad lqarni araabic cashar yacni qarnigii afar iyo tobnaad bay gebigooduba dhasheen ka hormay jirin waxa weeyaan markaa wax gebigooduba intaa ku siman oo in badan oo innaga inaga midi aynu ka da'weynahay dee qofka maanta isku daaliyey inuu diin ka dhigo isagunbaa ku dawaqaye diin noqon mayso marka waanada iyo dardaaranka ugu weynaan idin siinayaa wuxuu yidhi diintiinna dib ugula noqda nebi moxamed iyo asxaabtiisii waayo daa'ifada marxuumadu waa dadka dariiqii salafka iyo saxaabada ku socda ee waxa maanta lasoo darisiiyey ka durka ee beri ka noqda ee diin ka dhigta nebi moxamed wixii diin u ahaa adoo haysta diinu abilqaasim nebi moxamed sala allahu calayh wasalam diintii lagu soo dedejiyey wax maanta la dhoobdhooboo dhulka laga qorqoray oon samaawi ahayn maxaad ku fali sidii la doono diin in laga dhiga haloogu ha loogu dadaalo laakiin diin noqon maayo khilaafka iyo furqada iyo ummaddu inay kala tagtana qof caqli iyo cilmi lihi ummadda waxa weeyaan u bannayn maayo oo daliil u doondooni maayo waayo dhibaatadii ka dhalatay ee ina dhexal siisay innakaaba dee goobjoogu ah oo indheheenna ku arkayna marka walaa yazaaluuna mukhtalifiina ilaa man raxima rabbuk rabbigaa cidduu u naxariistay mooye inta kale ka zuuli maayaan inay iskhilaafaan dee inta loo naxariistay noqo khilaafka ha barakaynin oo waxa weeyaan ha doondoonine waxaad raadisaa man raxima rabbuk kuwa alla u naxariisanaya oo ka mid noqo ummaddana khilaafka ka daa laakiin alxamdu lilah maanta si kastoo ay dadka qaarkood ugu dadaalaan waxaynu kaga cillaanahay oo dee gebagabadiiyo gunaanadku uu yahay fallaahu lmawcid wa cinda allahi tajtamicu lkhusuub ummaddu halka ay ku gebagaboonaysa ku dhammaanaysaa dee waa ilaahay agtiisa halkaasunbaanay ku kala baxayaan oo dooda iyo khilaafka iyo muranka iyo fitanku dhammaan maayaan qofku waxaa laga yaabaa inuu is yidhaahdo nin ummaddu maxay isku khilaafaysaa way iskhilaafaysaa ilaahay baa sheegu yidhi walaa yazaaluuna mukhtalifiina ilaa man raxima rabbuk khilaafku wuu dhacaya lama baajin karo waa sunna kowniya qadariya alla uu qadarayoo waa dhacaya ilaahayna waa sheegay nebiguna waa sheegay sala allahu calayhi wasalam laakiin adigu waa inaad ku dadaashaa sidaad uga badbaadi lahayd eenad ugu dhici lahayd ilan gaalnimadu inay dhacasaba waa laynoo sheegay fa minkum kaafirun wa minkum mu'min ma waxaad odhanaysaa waa wax bannaan sidaasoo kalea furqada iyo khilaafkana laynoogu sheegay macnaheeduna maaha way bannaanta laakiin iska ilaaliyo ka digtoonowo waxaad ku dadaashaa khilaafka iyo furqada inaanad dhexdeeda ku dhicin aad iyo aad ugu dadaal nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaa loo soo saaray inuu dadka kala saaro muwaxidkooda iyo mushrigooda sunnigooda iyo bidcigooda wa muxamadun farqun bayna annaas dadka qaarkood ayaa ku odhanaya dadka yaan la kala geynin waa la kala tegayaa oo muwaxidka iyo mushrigu way kala baxayaan waayo xadiidkaa waxaa ku sugan wa muxamadun farqun bayna annaas riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo arooray faraqa bayna annaas dadka waa kala kaxeeyey oo wuxuu u kala kaxeeyey kooda muwaxidka ah iyo mushriga dee wuu kala farqiyo bannaankay kala mareen kooda sunniga ah iyo kooda bidciga ah dee wuu kala kaxeeyo bannaankay kala mareen marka ummaddu isma huwanaanase way kala tegaysaa waxaanay u kala qaybsamaysaa dad ahlulxaq ah oo xaqa ku midooba iyo dad ahlu baatil oo iyaga ka baydha markaynu sidaa leenahay khilaafka kowniga ee qadariga ah dee ma jeclin waa wax alla uu qadaroo makruuha oo aynu dhibsanayno waxaynaynu ummadda ugu baaqaynaa khilaafka inay ka fogaadaan oo midoobaan laakiin qofku waa inuu isweydiiyo maxaa lagu midoobayaa waa kitaabka alleh waa sunnaha nabiga sala allahu calayhi wasalam waa dariiqii saxaabatu rasuuli llahi ridwaanullaahi calayh wax kale qofka keenaa been buu sheegay waayo nebigu fitanka iyo firaqa markuu sheegay dee wuxuu kusoo gebagabeeyey maana calayhi wa asxaabi nin waloo haddaba maanta kuu yimaado dood iyo hadal badan kuula yimaada wuxuu doonaha noqda wadaad iyo wabiine waxaad tidhaahdaa war waxaad wadataa maana calayhi wa asxaabi talow nebi maxamed iyo saxaabadiisu ma ogaayeen hadduu haa ku yidhaa bal hadda ii caddee halkay ku qoran tahay haddaanay ku hadduu ku yidhaahda maya waxaad tidhaa waxa igu filan intii nebi maxamed iyo asxaabtiisa khalaas kafaa aniga intaasaa igu filan intan kale aduu jeebadda ku wado ma rabo waad badbaadaysaa qaacidadaa sunniga ah ee salafiga haddaad qaadato marka waxaa ka mida min xikami lqisasi alqur'aani qasaska qur'aaniga ee faraha badan sidan suuratu yuusuf oo kale in badan inagu soo mari doona xikamku ay xambaarsan yihiin waxaa ka mid ah waa marka ugu horeysa waa tahbiitu fu'aadi nabiyi sala allahu calayhi wasalam wa tasliyatu waa sugidda qalbiga nebiga la sugaye loo laab qaboojinayo wa bishaaratu wadikraa lilmuminiin muminiintana bishaaro iyo xasuusin bay u tahay wa tahdiidun wa taxdiirun lilmushrikiin gaaladana hanjabaad iyo digis loo digayo ayay qasaskani u yihiin oo marka umamkii hore iyo ambiyadoodii laga warramaayo nebiga niyaddaa loogu dejinaya oo wixii ambiyadii hore ku dhacay marka loo sheego dee waxaa la yidhaha albalaawu idaa cama khafa balaayadu hadday caam noqoto way fududaataa hadday se gaar kugu noqoto way xanuun kulushahay marka niyadda iyo laabtaa loogu dejinayaa mu'miniintana bushaaray u tahay oo siday kuwaa hore u guulaysteen inay iyaguna u guulaysan doonaan gaaladana digniin iyo tahdiid bay u tahay oo wixii kuwaa hore helay ayaa idinkana idin heli halkay mareen haddaa martaan sifaadka qur-aankana waxaa ka mid ah annahu mutadaminun liaxsani alqasas inuu xambaarsan yahay wax laysaga waramo waxa ugu weyne ugu quruxda badan leh naxnu naqusu calayka axsana alqasas waxaa kaloo ku sugan waa suuratu yuusuf bilowgeede ru'yaa yuusuf wa ra'yu abiihi fiiha riyadii yuusuf arkay ee astaantii hordhaca u ahayd nebinimadiisa soo socota iyo ra'yiga aabbihii uu ka muujiyey uu yidhi nicmaa kugu soo socotee walaaladaa ha u sheegin si aanay kuugu xastin ficlan yacquub wixii uu ka baqanayo waa dhacay oo waa kii markuu u sheegay ay xasteen ee ceelka ay gunta ugu rideen laakiin ilaahay cidhibtiisii dambe ayaa uu barakeeyo waa ka badbaadiyey allah waxau ihi falowlaa kaana ay hallaa kaana miyay ahaadaan oo ka mid ahaadaan min alquruuni qarniyadii min qablikum idinka idinka horeeyey uluu baqiya dad wanaag u saaxiib oo khayr baaqi ku yahay miyaa laga helo kuwaasoo yanhawna dadka u diidaya can ilfasaadi fasaadka fil ardi arlada dhexdeeda la fasahaadinayo maa kuwaa la helo lowlaadu waa bimacna nafyi oo maa kaana lama helin eh ilaa qaliilan in yar mooyaane waa istinaa marka mutasil laga dhigo ama laakina qaliilan ha yeeshee in yar oo minman kuwii ka mida anjaynaa aanu badbaadino minhum iyaga ka mida hee ayaa yanhawna cani ilfasaadi dee xumaha diidayo badbaaday allah waxau ihi watabaca way raaceen aladiina dalamuu kuwii dulmiga falay maa utrifuu wixii loogu nicmeeyey fiihi maaga oo wa kaanuu waxay ahaadeen mujrimiina xuma falayaal wamaa kaana rabbuk rabbigaa ma ahaanin nebi muxamedow liyuhlika alquraa mid magaalooyinka iyo dadka deggan halaagaya bidulmin dulmi ku halaagaya walxaal ahluhaa ehelkeedu muslixuuna kuwa xagaajinaya ay yihiin walow shaaa rabbuk rabbigaa hadduu dooni lahaa ma doonine lajacala annaasa dadka waxa uu ka yeeli lahaa ummatan waaxida ummad keliya oo xaqa ku midaysan walaa yazaaluuna kana zuuli maayaan dadku mukhtalifiina inay iskhilaafaan ilaa man raxima rabbuk rabbigaa cidduu u naxariista mooyaane walidaalika arrinkaasaana khalaqahum alla uu abuuray wa tammad kalimatu rabbik rabbigaa kelmadiisu waa taam noqotay oo way dhammaystirantay oo wax kasoo noqonaya iyo bedelidii ma jirto wahya kelmaddaa rabbi ee taam noqotay waxa weeyi laamla'anna walle waan buuxin oo waan buuxini jahannama jahannama min aljinnati jinka ayaan ka buuxini iyo wannaasi dadkaba ajmaciina xaala yihiin dhammaantood wa kullan naqusu calayka min ambaa'i rusul wa naqusu waanu kaaga qisoonaynaa calayka adiga nebi muxamedow kullan ay kulla maa yuxtaaju ilay wax alla wixii loo baahan yahay maslaxo iyo dan diineed iyo adduunye ku jirto waanu kaaga qisoon doonaa kulligaasoo min ambaa'i rusul rususha wararkoodii ka mid ah maa baanu kaaga qisoon kullanta ka bedel maa shay baanu kaaga qisoonanaa nebi moxamedow nuthabitu aanu ku sugayno bihi maaga fu'aadaka qalbigaaga wajaa'aka waxaa kuugu yimid fii haadihi suuraddani alxaqu xaqii iyo wa mawcidatun waanu iyo wa dikraa xasuusin oo lilmu'miniina mu'miniinta u sugan waqul waxaad ku tidhaha nebi allow liladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynayn icmaluu camal fala calaa makaanatikum dariiqadiinna iyo diintiinna ku camal fala innaa caamiluuna annakuna taayadaanu ku camal falaynaa wantadiruu suga waxaa idinku dhacaya innaa muntadiruuna annakuna waanu sugaynaa guusha iyo gargaarka walilaah alla ayuu u sugnaadeen oo iska leh walilaahi alla ayaa iskaluu u sugnaaday haybu samaawaati samooyinka waxa ku maqan iyo walardi arlada waxa ku maqan ilaahay waxba kama qarsoonoo kama maqna ee waxaa loo jeedaa maa qaaba cannaa fiihimaa waxa innaka labadaa inagaga maqan allaa ogoo arkaya wailayhi ay ilallah ilaahay xaggiisa unbaa yurjacu loo celinaya alamru arrinka kulluhu dhammaantii ee facbudhu caabud isaga oo keliya nebi moxamedow oo watawakal tala saaro calayhi korkiisa oo keliya wamaa rabbuka rabbigaana ma ahaanin bigaafilin mid moogan camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan aayaddaa suuratu huud ugu dambaysa waxay ka kooban tahay shan jumlo oo jumlo walba yani macno madax bannaan oo mustaqila ay leedahay oo mid walba keligii in muxaadaro laga galo u istaahilo jumlada ugu horaysa walilaahi haybu samaawaati waalard cirkiya dhulkaba waxa ku maqan allun baa og waa jumla mustaqila macno taamana faa'iideynaysa oo mutaysata in lagaga waramo sida haybiyaadka alla mooye axad kale aan u ogey aayaad fara badan iyo nusuus kalaana u markhaati kacaysa jumlada ku xigtaa wa ilayhi yurjacu lamru kulluh arin oo dhan ilaahay xaggiisaa loo celiyaa laa ilaa hayri hadday mustaqbal tahay hadday nolol tahay hadday adduun tahay hadday aakhiro tahay wax alla waxaa doonaysa arin oo dhan allu u noqdaa haddaad mustaqbal wanaagsan raadinayso wailayhi yurjacu lamru kulluh nolol wanaagsan haddaad doonayso janno haddaad doonayso wax kasta ilaahay buu u noqdaa facbudhu waa jumlo keligeed madax bannaan oo mutaysate muxaadaro gaar ah waa ilaahay keligii caabud oo cubuudiyada alleh ayay tilmaamaysaa facbudhu wa tawakal calayhi waa jumlo kale oo madax bannaan oo ka warramaysa cibaadatu tawakuli cala allah waa nooc min anwaaci alcibaada oo khusuusiyaadka mu'miniinta ka mid ah waxaa lagu gebagabeeyey wamaa rabbuka bigaafilin camaa tacmaluun oo muraaqabada ilaahay tilmaamaysa wax alla waxaad samaynaysaan ilaahay ma moogana ee wuu arkayaa waanu eegayaa waanu idin maqlayaa ee iska jira weeye oo yaanu idinku arkin waxaanu ogolayn bismi illaahi araxmaani araxiimi aliflaam ra tilka aayaat lkitaab allah waxau yihi aliflaam ra allahu aclamu bimuraadih ilaahay baa u aqoon badan wuxuu uga jeedo tilka taasi waa aayaadka suuradan ka kooban tahaye aayaatlkitaabi kitaabka qur-aanka aayaadkiisii weeye kitaabkii almubiini xaqa iyo baadilka kala cadaynayay ama almubiini ayilbayini ee caddaa isagu inaa anakuba allow yidhi anzalnaahu waanu soo dejinay kitaabkani qur'aanan xaal uu yahay mid la akhriyo carabiyan oo af carabi loo nisbeeyo carabi ah lacalakum tacqiluuna si aad u fahamtaan oo macnihiisa u garataan naxnu anaku naqusu waanu idinka qisoonaynaa calayka adiga nebi allow axsana alqasasi qisooyinka ugu wanaagga badan baanu kaaga qisoonaynaa nebi moxamedow bimaa awxaynaa ilayka ay bisababi iixaa'inaa ilayka waxyiga aanu ku waxyoonana sababtiisa ayaanu kaaga qisoonaynaa haadaakani aanu ku waxyoonana alqur'aana ee qur-aanka ah macnaha waxyigananu qur-aanka kuu waxyoonana sababtiisa ayaanu qasaska layaabka badan kuugu sheegaynaa wain kunta ay wainahu ina alamra washa'na arrinkuna wuxuu yahay kunta waxaad ahayd min qablihi waxyigan qur-aanka laguugu waxyooday qisooyinka waxyigan hortii waxaad ahayd la min alghaafiliina kuwa moogan een warba u ahayn wararka iyo qisooyinka goobjoogna aan ahayn alla waxau ihi wadkur xusna biallow id waagii qaala yuusufu nebi yuusufu ku yidhi liabiihi aabbihi yaa abati aabbahayow innii anigu ra'aytu waxaan arkay axada cashara koob iyo toban kowkaban oo xidigood iyo washamsa waalqamara dayaxa iyo cadeedana waan arkay ra'aytuhum waan arkay dhammaantood saajidiina iyagoo ii sujuudsan lii aniga qaala wuxuu idhi yacquub yaa bunaya inakaygiyow laa taqsus ha uga warramin ru'yaaka riyadaadani calaa ikhwatika walaalaha ha u sheegin oo fayakiidu waayo wuxuu fahmay riyadani waxay xambaarsan tahay iyo nebinimada ku soo socotuu fahmay yacquub calayhi salaam marka wuxuu yidhi walaalaha ha u sheegin oo fayakiiduu dee kolkaa haddaad u sheegta ay ku dhagraan oo ay kuu shirqoolaan laka adiga kaydan shirqool waayo ina shaydaana shaydaanku lilinsaani insaanka cadowun cadow buu ahaaday cadowgaasoo mubiinun cadaawadiisu ay caddahay wakadalik ay mila dalika alijtibaa sida riyadaa rabbi kuugu doortee manaamka uu kuugu tusay riyadaa wanaagsan sidaasoo kale ayaa yajtabiika uu ku dooranayaa rabbuka rabbiga oo nebi uu kaaga dhigayaa wayucallimuka waxaanu ku barayaa min taawiili alaxaadiidi wararka iyo riyooyinka fasiridooduu ku barayaa wayutimu waxaanu ku dhammaystirayaa nicmatahu nicmadiisa nebinimada calayka korkaaguu ku dhammaystirayaa iyo wa calaa aali yacquuba ree yacquub korkooduu ku dhammaystirayaa oo duriyadooda ayuu ambiyo badan ka soo saarayaa kamaa atamahaa siduu nicmadaa nebinimada ugu dhammaystiray calaa abawayka labadaadii aabba ama waalid min qablu hore ee ibraahiima ibraahim ahaa iyo wa isxaaqa isxaaq waayo ina rabbaka rabbiga caliimun mid cilmi badan weeyi xakiimun oo xikmad badan wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين